magaalada dhuusamareeb ayaa lagu soo gabagabeeyey tarta suugaaneed la xiriira difaacidda xuquuqda aadanaha oo loo qabtay ardayda dhigatay jaamacadaha ku yaala galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb tartankan ayaa waxaa soo qabaqaabisay hay-adda waagbaad waxaana ka qayb galay munaasabadda lagu soo xirayay tartanka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo marti sharaf kale hibo cali karaar guddoomiyaha hay-adda waagbaad ayaa ka warbixisay ujeedka tartanka ay u qabteen ujeedka tartanka a u qabana wuxuu ahaa in hal-abuurayaasha suugaan ku cabiraan muhiimadda ay leedahay sinaanta bini-aadamka iyo xuquuqda aadanaha wuxuu soo socday muddo aan soo wadnay halkan ayaa waxaan rabnaa galabta inaan ku cabirno qof walba wixii uu soo qoray iyo wixii maskaxdiisuu kasoo shiilay waxaa kaloo ujeedkeena ka mid ahaa in la dhiso maanka iyo maskaxda iyo harcurinta dhalinyarada ku nool deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb shariif xasan tahliil agaasimaha fanka suugaanta iyo wacyigelinta galmudug iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb galay xiritaanka tartanka ayaa bogaadiyey iyagoo u mahad celiyay hay-adda waagbaad runtii waxaan dhihi karaa tartamada noocaan ahu waxay ka mid yihiin tartamada ugu wanaagsan marka la fiiriyo soo nooleynta suugaanta soomaaliyeed in la helo dhallinyaro maskax furan da-yar ah ee ku tartamaya hal abuur marka aniga magaca waxa la yidhaha cumar cabdulaahi wasaaradda haweenkan la shaqeeyaa iyo horumarinta xuquuqul insaanka marka runtii inaan helno suugaan iyo fan na taageeraysa ama artist marka la yidhahdo waxay noqonaysa suugaan baan aan kolle af soomaaliga dhahaynaa aad bay runtii maarad noo dhiirigelinaysaa gabayadana waxa waaye kuwa guulaysta insha allah waxaan rajeyn annaga qudhan inaan maaragtay isticmaali doono kambeynada media kambeynka ama ololaha saxaafadeed aan isticmaalayna xuquuq insaanka la xiriir inaan u isticmaali doono galmudug run ahaantii barnaamijkan waxaan aaminsanahay inuu yahay barnaamij wax badan ka bedelaya marka la eego qaabka curinta iyo sugaanta qaar ka mid ah ardayda loo qabtay tartanka ayaa soo bandhigay gabayo ay ku cabirayaan xuquuqda aadanaha iyo fuquuqa sinaantii bulshada baan rabaa inaan sarbeebaaye soomaali wada socota baan saacid leeyahay halka aan u soconaahu waa samada oo kale sidko iyo waxaan maal lahaa geel sanada dhalaye suugaanta kuma koobi karo sidii habbooneede sinti lacaga kaan haysan iyo kii samada gaaray sacbada kuwii loo tumiyo madaxda soomaali samafalaha iyo kii cawada gaajo lala seexshay ilaahay in loo siman yahaan laysku seereyne aakhiro sabool baa jiray sahay ha loo qaato dadkaygow taswiir dhaba haddaan tixdan u soo qaato tinta ciribta togoogaha lafaha taagagiyo dhunta tooqa hadalka tartiib socoshadii toos howlgelidda isku tiirsanaanta iyo midkii jilicsan taageerka hal tun baan ka wada beeranay taa ha la ogaado dunidu waa dhaban hays dhibiyo waa qeyr isxiga mid dhiman iyo waa mid dhalan dhankaa waxaan uga socdaa xumaanta dhaafowka gudub sinaanta dhankeeda raac hakicin dhiiliyo colaad jirkaagu hadduu isku dhaco suldaan dhexdhexaadsha noqo
sacab ciid sarar feerti iyo meni la suureeyey dad dhammaan silsiladaa galoo sabiyadii nuuxa dad san iyo faruur wadana hoonsayn midliyo joogin sinjiga iyo sabada ay degaan suuraddiyo muuqu say u kala sarraysiin karee maan kusoli waaye runta maa sideed loodhahoo beenta laga saaro
aboorkubaa leelkuu dhistaa aqalo weyne intaad dooda daysaan danaheenna doonoo da-dan yaanu door xumaan cadaaladdu waa beyd barakaysan oo boqorkeennu jideeyey ee sid buuxda u qaata barwaaqada taala dalkeenna ee boqorkeennuna siiyey oo barrigeenna ku daadsan inagoon baaba u geysan oo balaayo ku raadsan bini-aadanna laynin aan la soo baxno oo baahideenna daboolno xifdinta iyo sharafka iyo xushmada xaqa qof u yeeshay xalaal umay ahan cid kale inay xad dhaaftaaye xaakimkii allahbaa xarimay oo xaakimkii allah baa xarimay oo xaqa caddeeyey xarfaheeda diintana ku yidhi waan xarimay taase xaqna umayle xaqna umale inuu taa qof kale u xusul duubaay
in adduunyo hiigsanahayo aakhiro hilmaamay maal kastoo uu haystaa waxbuu ku haminayaay si kastoo hodan uu u yahay hoyo shugdiidaa halkuu rabay markuu joogo oo huriyo guushiisa xarac iskama seexday ee waa hamagsanayaay howl markuu dhammeeyaba mid baase hor istaagaya asagay is-odayay adduun ma ahan haadkaas habhaabtiisay uu moodayaa in laga haboogeyno waa habuusayihioo hoog iyo halistuu moogaayay ujeedka tartanka loo qabtay ayaa ahayd in hal abuurayaasha ay suugaan ku cabiraan muhiimadda ay leedahay xuquuqda aadanaha iyo la dagaalanka xuquuqa